بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين walaalayaal arkaantii xajka ayaynu ka hadlaynay waa mowduucii toddobaad ee la xiriira mawaadiicdii aynu arrimaha kaga hadlaynay ilaahayna towfiiqa saalixiin hayna waafajiyo mowduucan wuxuu ku saabsan yahay sacyiga bayna asafa walmarwa arkaantuu ku jira safa in laga bilaabo markaad dawaaftay ka bacdi sacyiga aad bilowdid safa ka bilowdid marwa ku tegtid waa kow marwaa ka soo noqotay safaa timid waa labo safaa ka noqoto marwaa u noqotay waa saddex ilaa marka u dambaysa waxaa ku khatimaysaa meesha marwe la yidhaahdo ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yadawafa bihima waman tadawaca khayra faina allaha shaakirun caliim aayaddaas haddana waxaa lagu qoray buurta safa boor weyn oo agteeda la dhigay waana aayadda tusinaysa safa iyo marwa iyo sacyiga dhexdooda waana arrin lagama maarmaana xadiid baa odhanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkiiu sacyiga la yimaada maxaa yeelay sacyiga waa la idinku waajib yeelay bimacnaa arkaantu ku jiraa waa khasab inaad la timaadaan shuruud baa jidha marka sacyiga uu leeyahay waa in safa laga bilaabo marwa lagama soo bilaabayo mar kasta oo tiro isdheer ah safaa ka tagta masale muhiima weeye tirada isdheer safaa ka tagtae mar waa u socotaa kow safaa ka bilowda mar waa u socotaa tiro kastoo isla-egna mar waa ka timid safaa u soo socotaa maalan kow markaad safa ka bilowday tirada isla-eg waa labo mar waa ka timid tirada saddexaad waa saddex safaa ka bilowday oo ka dhaqaaqday mar waa u socotaa waa tiro isdheer ama tiro witri ah awtaar baa la yidhaahda tirada isla eg oo shufciga ah markii afraad mar waa ka soo bilowd safaa timid markii shanaad safaa ka bilowdo mar waa tagtay markii lixaad oo tiro isla eg ah waxaa ka soo bilowda marwa marka toddobaad oo u dambaysa safaa ka bilowday waxaana tagtay meesha la yidhaahdo marwa waana ku dhammaatay halkaasi ku dhammaatay sidaa marka ay tahay dawaaf saxiixa oo sax loola yimid ka bacdi baa sacyiga la imaan ka dhah ee sacyina waa inuu ujeedkaadu yahay arrimo kale waa inaysan ahayn sunnayaasha sacyiguna aad bay u badan yihiin waa inuu qofku iyagana ilaaliyo sunnayaashaas iyo adkaartii iyo ducooyinkii lala imaanayay sacyiga haddaan intaa ku dhaafno waxaa halkaas imaanaya bacda sacyi qofkii dawaafay saciyey inuu timaha xiirto ragga xiirashada u fiican dumarkuna inay gaabiyaan ama waa inuu timaha ninku gaabiyo laakiin xiirashada u fadli badan timaha waa inuu iska jaro ama waa inuu iyagoo dhanba xiiro markaa arrintaa la yimaado markaa qofka loo xiirayo ama loo jarayo waxa fiican dhanka midigtaa baa laga bilaabaya waa inaad sunnaha ku camal fasho xataa qiblada qofku inuu qaabilaa fiican waxaa fiican inuu ducada iyo adkaarta wado oo sheeko kale iyo wax kale uusan qofku ku dhex jirin arrimahaas waxay la xidhiiraan xagga sacyiga hore arrimahanna waxay la xidhiiraan xagga xalqiga ama taqsiirka ama timogaabinta ayay la xidhiiraan waxaa muhiima marka qofku inuu acmaashiisoo dhan ilaashado hadday sacyi tahay hadday dawaaf tahay hadday wuquufu carafa tahay iyo wixii la mida nebiga calayhi salaatu wasalaam aad buu ugu duceeyey qofka timaha xiirto oo hawshaa ku jiro oo xirashada la yimid waa arrin aad iyo aada u fadli badan marka iyadana aan ku dadaalno acmaashii bay ka mid tahay acmaashii ayay ka mid tahay marka ilaahay hayna ka aqbalo acmaashaas ilaahayna haynoo fududeeyo ilaahayna xujayda ha waafajiya sida sawaabka iyo saxda ilaahayna hayna ku daro kuwa laga aqbalay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu